waxaan kaloo waraysi ka qaadanay cabdikariim kaashe oo isna ka yimid gobolka ohaayo ee waddankan maraykanka anagu weydiinay sababaha aad u timid halkan iyo waxyaabaha aad maanta dareemaysa
bismillaah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sayidina moxamed wcalaa aalihi wasaxbi wasalam tasliima halkan waxaan u nimi inaannu muujinno dareenka dadka ka soo jeeda dagaalka khaatimo oo aanu ka muujinno laba arrimood waa midda hore ee midnimada soomaaliya talabaadna dhibaatooyinka maamulka somalilan uu ku hayo dadka deegaanka khaatimo oo runtii ah wax ceeb ku ah mujtamaca soomaaliyeed waxaa halkan aan aad u faraxsanahay inaan arko dad aad u tiro badan oo isugu yimi si ay shucuurtooda u muujiyaan iyagoo ka soo horjeeda maamulka siilaan iyo hormuudka uu yahay ee hargeysa dhibaatooyinka iyo dulmiga ay ku hayaan dadka aan waxba galabsan deegaanada ka soo jeeda muujinay sida departmentiga iyo dadka maraykanka ah labadaba shucuurteeda iyo waxaan doonano iyo inaanu nahay dad maaragtay diyaar u ah inay danahood ka tashadaan maxaan ku dhahaa dad midnimada dalkooda iyo dadkoodana taageero buuxda siinaya ay u arkaan marka sidaasaan maaragtay aan arkaa waxaan arkaa kale in dad badan oo deegaano kala duwan oo north america waqooyiga america ay halkan isugu yimaadeen waa markii igu horeysay anigoo aan ka qayb galo barnaamij noocan oo kale ah aad iyo aad iyo aad bay farxad weyn igu tahay inaan arko waxa maanta meesha ka socda waana midaan ilaahay ugu mahad celinaya kaas wuxuu cabdikariin kaashe oo ka yimid gobolka ohaayo